sanadkan magaalada muqdisho waxaa lagu soo xiray tababar loo soo gebagabeeyey ciidamada biliiska soomaaliya qaybo ka mida kuwaasoo si gaara loogu tababaray dabagalka dembiyada iyo arrimaha hoose ee la xidhiira haddaba biliiskani cusub ma yihiin kuwa wax badani ka qaban kara xaaladda ammaan darrada ee wakhtigan ka jirta magaalada muqdisho waa qodobka aynu ku eegeyno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti noogu yahay afhayeenka ciidamada biliiska soomaaliya jenaraal cabdulaahi xasan beriise jenaraal cabdulaahi xasan beriise haddii aan anigu ku weydiiyo su-aasha ugu horraysan jeclahay barnaamijkaba inaan ku furfurto ciidamo boliis ayaa waxaa loo soo xiray tababar wakhtigan intee ayay la eg tahay awoodooda inay baaraan soona helaan dembiyada ka hor inta aysan dhicin iyo kadib intaba aada iyo aadaad umahadsan tahay tababarka aan hadda xirnay oo afartanka qof iyo ku dhowaadka muxuu ahay loo loo loo soo xira hadda kuma koobna tababaradu waa isdaba joogaan waxay ka dhaceen tababaradu muxuu ahay waddanka dibadiisa dhowr jeer haddana muxuu ahay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sidaan idiin sheegaba ah nin aqoon-yahan oo sharci yaqaana in badanna ciidanka booliiska ahaa wuxuu soo rogay in xubin kasta ee ka mida ciidanka booliiska kolba tabarteenu intay la eg tahay in la xereeyo uuna barto waajibaadka ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa dad badanaa marka muxuu ahay ka soo baxay kuwo kalena hadday gelayaan dhammaanna waxay ku soo kordhin karaan ciidanka booliiska iyo shaqada booliiska wax badan waa tahay su-aaltaasi la xiriirta haddii aan ku weydiiyo ee ciidamadan booliiska ee tababarada loo sameynayo sanadihii ugu dambeeyaba waa la sameynaya tababaradooda marka qalab ku filan oo ay baaritaano ku sameyn karaan iyo hay-adihii amni sugidda soomaaliya gaar ahaana booliiska ma leeyihiin awoodoodii ay ku baari lahaayeen dembiyo kuna soo bandhigi lahaayeen khatarta dhinaca ammaanka iyadoo ay jirto tana runta aqoonta kororsiga aqoonta xubnaha ciidanka iyo markaan kala saarno aaladda muxuu ahay lagu shaqeeyo waa dareemi kartaa annagu muxuu ahay labaatan sanaa dalkeenu burbur ku jira iyo ka badan ma ma ma imaanin aaladaha cusub oo lagu gaaraayo muxuu ahay sidii la doono muxuu ahay wax loogu qaban karana ma soo gaarin adduunyadina hadda horey u tillaabsatay inta dhimanoo hadda muxuu ahay aaladana haddii alla waxyaabaha lagama maarmaanka imkaaniyaa shaqada lagu fulin lahaane waxaan sugaynaa maraan dheerayn inay na soo gaari doonto qorshaha muxuu ahay dawladeena cusub ayayna kamid tahay in la dhiso ciidanka booliiska muxuu ahay taya ahaan iyo tira ahaanba intaas in loo dhiso isla markaasna muxuu ahay loo helo qalabkii muxuu ahay ay ku shaqayn lahaayeen oo technolojiyada cusuba intaba muxuu ahay waana loo kugu maqan yahay annaguna dadka ku shaqayn lahay waxyaabahaas aan hadda maxaa ka dhur sugayno ayaan sii tababaraynaa marka waxaan rajaynayaa inaan gaari doono haddii allah uu dala ogolaado tan ugu sarraysa liannahu soomaaliya ciidankeeda amnigu wuxuu ahaan jira ciidamada ama military ha noqdo ama boliis ha noqdo ama nabad sugid ha noqdeen ciidamada africa ugu muxuu ahay tayo badan uguna tiro badan ay ahaan jireen waxaan rajaynaynaa faraboka jorni inaan intaasoo dhan gaari doono haddii allah woodala ogolaado waana jidka aan hadda ku soconno uun ku gaari doono muxuu ahay diilada aan hiigsanayno haddii ilaahay magaceyga waxaa la yidhahdaa cabdilcasiis axmed barro oo ku magac dheer dalmar oo ku sugan magaalada johannesburg ee wadanka koonfur africa waxaan jeclaa lahaa inaan weydiiyey generaalka afhayeenka ciidamada booliis genaraal cabdulaahi xasan barise waxyaabaha sababay ciidamada booliiska soomaaliya in ay ogaa waayaan meelaha laga soo abaabulo dadkan dadka dilaya ee ku dhex sugan goobaha dowladda soomaaliya ay ku sugan tahay ee baabi'inayeen dheergarabka bulshada sida cuqaasha iyo wariyaasha soomaaliyeed aada iyo aad u umahadsan yahay waana muxuu ahay hadda in la ogaado waana waxyaabaha muxuu ahay waajibka nagu ah annagu horta ninka la yidhaahdo waad ogtihiin oo dadkan la yidhaahdo muxuu ahay argagixisadu waad dareemi kartiin oo meel kasta iyo goob kasta ayagu isku abaabulayaan waxa waaye dad dhuumaalaysanayoo dagaal fulanimaa sameeya meesha uu joogay afar iyo labaatan saaca bilalka saas oo ka dhacaan uu og yahay dad badanna waa soo qaqabano waad ogtihiin oo media aan kasoo daynay iyo in badanoo mediaha ka gaari weyna intaba marka waxyaabo waxay ahaayeen dhibaatadii soomaaliya ka dhacday intii ka dambaysa muxuu ahay burburkii dawladi muxuu ahay sharciga ahayd wixii ka dambeeyey waxyaabihii abuurmayd ay kamid ahaayeen ayagana wax badanna waa qabana inta kalena waa lagu raad joogaa marka nin asigoo hadda muxuu ahay si aad ogtihiinba dhalinyaraa oo aan diin iyo aqoon kala midna lahayn ee lagu adabiyo inuu wax dilaan waa iska dareemi kartiinoo hadda bisi dhuumaalaysi wax ku dilay taasoy taan haddana muxuu ahay ka daba tagnaa qaar badanna ka hor tagnaa marka intaan qabanana hala fiirsho waxa dhacay qada rabbi qada rabbina hadday dhici rabto hadee qof awoodda inay muxuu ahay baajiso ma jirto qof asbuuci hadda tagaan sideed iyo toban gacan ku dhiigli oo si qarsoon dad u dilaan soo saarno maxkamad soo saarno oo u gudbin xabsiga dhexe marka intaas lafteeda hala fiiriyo sidoo kale khadka teleefonka waxaa ku jirta iyaduna mid ka mid a dhegaystayaasheeda oo doonayso inay su-aal ku weydiiso magacaaga ku bilow iyo halkaad naga soo wacayso iyo su-aashaada fadlan magacaygu waa fardoose axmed heliye waxaan ku suganahay wadanka suudaan waxaan kamid ahay ardayda wax ka badata wadanka suudaan waa amaadsan tahay saaro generaalka waa mahadsanyaha sidoo kale ciidanka soomaaliyeed waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho waxaan maqalnaa dilal fara badan inay ka dhacaan marka maxay amniga magaalada muqdisho keliya ay faraha ku hayaan ay kaga qaban laayihiin waa maqashaa jeneraale bismillahi raxmaani raxiim horta gabadhaydu waa mahadsan tahay qof aada u da-yarna waa u adag tahay ma garan karo hadda muuqaalkeeda uma jeedo laakiin wax badanaa muxuu ahay ka dhunsan waxaan u malaynayaa inay uun muxuu ahay war oo dad muxuu ahay aan soomaaliya ku danahayn waray kasoo bawsatay horta muxuu ahay meesha lasoo muxuu su-aasha ka dhigatay soomaaliya dhibaata waa ka dhacday oo muxuu ahay ma inkirayno laakiin muddooyinkan dambe sidii loo soo dhisay muxuu ahay dawladdii allaha u naxariistay cabdullaahi muxuu ahay wixii ka dambeeyey ee la aasaasay dibna laysugu yeero ciidanka booliiska soomaaliyeed ma aysan dhicin ciidan booliisa ama muxuu ahay oo ciidan lagu eedeynayo hadda kufti waa jirtay muddo badan muxuu ahay waxyaabaha iska dhadhacaya waxay ahaayeen maadaama dalkaanu burburay wax magarad muxuu ahay dhalinyaro ahna ay uu hubkii gacanta u galay in dhibaatooyin iska dhacdhaceen so marka burburkaas kadib uu dhibaatadi dhacday oo dadkii wax magaradka ahay hubka gacanta u galay wixii noocaas ahay hadday ka hadlayso waa gooni jeneraale waxaa dhowaan loo soo xiray ciidamo ka tirsan booliiska tababar ay ku qaadanayeen magaalada muqdisho maxaa uu yahay ugu horreyntii doorka nabad sugidda ciidamada booliiska soomaaliya had iyo goor waxaynu maqalnaa falal inay ka dhacaan ammaan darraha magaalada muqdisho iyo nawaaxigeedaba marka doorka ciidamada booliiska ay ka qaadan karaan soo celinta ammaanka muqdisho ciidanka booliiska soomaaliyeed ma qarsoona waxa ay ka qabteen iyo waxa u yaallo inay qabtaan ay tahay labaduba waana wax cad waaya ma aha wax shaki ku jiro ciidanka booliisku muxuu ahay tababarada hadda la siinaayo waa aqoon koros ah habka baarista dembiyada waxaa hadda la baraa oo muxuu ahay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed maadaama uu isagu yahay nin sharci kuliyadda sharcikana ka soo baxay oo jaamici sharci ah isla markaasna ah booliiskii hore oo intaasoo sana booliiska soo ahaa inaan laga maarinin in ciidanka booliisku dhammaantiis xubin kastoo ciidanka booliiska ay taqaano waxa ay shaqadeedu tahay iyo waxaa loo idmaday dadweynaha oo muxuuahay mas-uulka uga yihiin dayda soomaaliya inuu qof kasta barto waajib waayo nasiib wanaag waa dareemi kartaa dhibaatooyinka iska jira saasay taane tababaro dibadda iyo gudaha intaba waa loogu sameeyaa wax badan ayayna ka bedeli doontaa waxqabadka ciidanka booliiska soomaaliyeed waa tahay mid ka mid a dhegaystayaasha v o e da ayaa qadka ku jira jeneraale doonayana inuu su-aal ku weydiiyo cornel bariso waxaan weydiinayaa in badan ayaan maqalnaa dhalinyar ayaa la soo qabtay oo ku saabsan ciidanka booliska haata ama ururada kasoo horjeeda sidee lagu maarey karaa wax loogu qaban karaa dhalinyartaas oo lasoo qabtay oo dhaqan celin loogu suubi karaa waana idiin salaamaya ciid wanaagsan oo idin leh axmed xiif oo ku nool wadanka kenya waad maqashaa jeneraale axmed xiif aada iyo aada ugu mahadsan yahay waxaan shaki ku jirin in wax badan muxuu ahay dhalinyarada loo qaban doono haddii allah wooda la ogolaado dhalinyarada la marin habaabiyey inay kusoo biiraan isuna soo dhiibaan dawladda gacanta dawladda iskeenaan si wax loogu qarto wax dhaama camalka hadda ay ku nool yihiin oo ah inay wax dilaan naftoodana qarribaan in muxuu ahay wax u dhaama loo sameeyo taasna haddii mar haddii ra-iiskii dalku go-aan muxuu ahay ballantaas qaaday wax yar inayna ahayn waa dareemi kartaa haddii ay la dhiga laabu duleela dadku ay ku dhegaysanayeen muxuu ahay si soomaalinima ku jirto wadaniyad ah mas-uuliyad ah ayuu ula hadla ra-iiska dalku marka waxaan soo jeedinaynaa dhalinyaradu waa lagu khasban yahay kolba dowladda qorshaheeda koowaadna waxaa waaye in dhalinyarada muxuu ahay dhibaataysan ee la marin habaabiyey ee waxaan jirin loo sheegay in muxuu ahay issoo dhiibaan kadibna loo sameeyo camal ka wanaagsan camalkay ku jireen marka taasu haddii allah uu dala ogolaado diyaaraa loo yahay marka cid kastoo hadda maqlaysay oo idaacadda ka maqlaysay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ee muxuu ahay khudbadiisii ayadaa laga rabaa annaguna waxaan kusii bogaadinaynaa ummadda dadkiina hadilina ee dadkiina waxuqabta jiilkii mustaqbalka soomaaliyaa tihiin muxuu ahay ummadiina kusoo biira wax la qabsada wixii aad muxuu ahay intaad wax ka biin leedeena u gargaara intaasaan anaguna leenaho u daba dhigayna intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eeda oo uu maanta marti noogu yahay genaraal cabdulaahi xasan beriise oo ah fayeenka ciidanka biliiska soomaaliya joogana magaalada muqdisho genaraal cabdulaahi xasan beriise ee heerka aqooneed ee biliiska soomaaliya intee ayuu gaarsiisan yahay khibrad ahaan ma ogaan karaan falalka dembiyada ka hor inta aysa dhicin baaritaanadooda haddiiba fal uu dhacan intee ayuu gaarsiisan yahay aqoonta u leeyihiin inay soo helaan wallahi taas waxaa laga dareemi karaa hadda muxuu ahay idinkuna uun dalka waa ka maqan tihiin laakiin dadka dalka joogaa dareemi karaa badanaa oo badanaa wax badan oo muxuu ahay bulshada dhibaato loo soo maleeday nooc kasta ha noqotee ee laga hortega ciidamada amniga guud ahaan gaar ahaana ciidanka booliiska oo ka hortega marka waa leeyihiin khibrad waa leeyihiin waxay ka soo baxeen ciidanka booliiska bulshada dhexdeeda waxayna u shaqeeyaanay nadiidin u yihiin bulshadooda xiriir aada u wanaagsanaana ka dhexeeya bulshada iyo ciidanka booliiska waa waxyaabaha noo sahla muxuu ahay wax badan oon qabanay haddana inta dhiman maadaama muxuu ahay dadki weli bakdin ku jirta bakdintaa layska daayo qofka isagoo wadaniyadiisa iyo wixii aan dalkiisa ka qabana inuu dhinto ayaa ka roon intuu dhiman lahaaye isagoo calooshiisu jiran tahay oo wax cad oo dhibaataa hortiisa lagu samaynayo kasii jeeda intuu dhiman lahayo wuxuu ka nasiib badan yahay inuu ku dhinto isagoo dalkiisa iyo dadkiisa ka difaacayo wixii xun marka in booliiska lala shaqeeyo muxuu ahay gacanna lagu siiyo wiilka muxuu ahay wax dilaya gurigu kasoo kacay wiilka wax dilaya habaraa dhashay iyo oday xaafadowna kasoo kaca marka in la wada ogaado leeskuna gacan siiyo in loo gargaaro isaga laftiisa ummadana looga gargaaro inuusan dhibaateyn taasaa aada u fiican taasaana ka rajaynaynaa dadkeenna baryahanba waa soo hagaagaysa waxaana rajaynaa inta dhimanna in gacmaha lees qabsado booliiska iyo dadweynuhuna awalba muxuu ahay booliisku waa ilmihiini kuwa wax dilaana waa ilmihiini in ay loo fududeeyo in laga qabto wax waxalaynaayo dalka taasaa danta guud noogu wada jirtaa waa hagaag mid ka mid a dhegaystayaasha ayaa khadka ku jira walaal magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad afayeenka ciidamada booliiska aada weydiiso magacaygu waa axmed xaashi cali dhegaysto ku sugan waddanka south africa waxaan weydiin lahaa generaalka sidee ciidamada booliiska soomaaliya ay dadka maalin walba masaakiinta oo marastaa oo la dhaco ama macnaha la dilo sidee wax ay uga qaban karaan midda kaleeto waxaa la dilaa suxufiyiinta waa la dilaa dadka marasta waa la dilaa waxaa maalin walba maqalnaa oo masaakiin oo la xasuuqo booliska soomaaliyana way joogaan kolley tabo marka sidee wax uga qaban karaan arrintaas haye generaale horta xasuuqa siduu u yaqaano iyo xasuuqu siduu yahay aaday u kala durugsan yihiin xasuuq waxaa la yidhaha waxyaabaha hadda adduunyada badankeed ka dhaca xasuuq hadda soomaaliya ka dhacay oo dad loo geystay oo muxuu ahay dagaalada uun dhaca oo dhinacyada iska soo horjeeda dad ku dhinta ma ogi wiilkaygu raadiyaashana ha dhegeysto telefishadana ha fiirsado afar iyo labaatan saac waxqabadkeena anagu ugumasina kaliya inaan wax ka qabanno ee waxaan u samaynaa si dadku niyadiisu u dhisanto mediaan uga sii degnaa iyadoo sharci aysan ahayn in muxuu ahay howlaha baarista media laga sii daayo ayaa waxaan door bidnay inaan ummadda ku qancino inay media ka muxuu ahay raadiyaana ka dhegeysato telefishinkana ka daawato waxqabadka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka booliiska iyo ciidanka amniga oo dhan marka halkaasa ka fiirsado kadibaan muxuu ahay wixii jawaaba iyo iyo weydiina isugu imaan doonaa haddii alla idmo magacaydu waa ruwaytu maxamed khaali waxaan joogaa wadanka netherland ciid mubaarak marka hore waa ku mahadsantiis fursada qaalid ay siiseen tan kale waxaa weydiinayaa su-aasheedu waxay tahay haddii aan su-aal weydii karo saraakiisha ciidamada qalabkisudeen oo sharafta leh oo meesha maanta shaqadooda qaaliga ina soo huray maalin kasta waxaan maqlnaa magaalada muqdisho qarax baa ka dhacay haddana waxaan maqlaysaa ciidamada al-shabaab ka tirsan ayaa soo goostay haddii aan qurba joogtan ahna waxaan jeclaan lahaa inay guriga soomaaliya muqdisho guryaha lahal loo baaro amaankana si fiican loo adkeeyo waa hagaag codkeeda uu ruweyda wuxuu u eg yahay tala soo jeedin maya aada aaday aaday u mahadsan tahay waana qof muxuu ahay runt wadaniyadu ka muuqato waa sax waana runteed waxyaabaha aan wadnayna kamid tahay in guri guri loo baaro in muxuu ahay la minimiskareeyo qaraxyada dhacaayo caalamkao dhan oo ka dhacaa qaraxu waxyaabaha falalka fulanimo oo argagixisada caalamku hadda lasoo ifbaxday kamid tahay iyadana aad baa loo yareeyay waxaad dareemi kartiin muddooyinkan dambe shalay siday aheed iyo maanta siday tahay marka inta dhimana haddii alla idmo waa ku guulaysan doonaa waa waxyaabahan dadka ugu baaqaayo inay muxuu ahay wada shaqayn la yeesho si waxaasoo dhan looga takhaluso looguna gudbo iyadoo qof kasta muxuu ahay gurigiisa iyo geedkiisa iyo dukaankiisa iyo bakaarkiisa uu nabad ku fadhiyo marka waa gaari doonaa haddii alla idmo waana u tafa ciidamo ilaahay idankiisna muxuu ahay maraan dheerayn waa ka takhalusi doonaa waxyaabaha guracan oo ay soo maleegayaan cadowga cadowga ummadda soomaaliyeed dhegaystaha ugu dambeeya ee barnaamijka qadka ku jira su-aashaada halkaad naga soo waceysiyo magacaaga walaal magacayga waxaa la yidhahdaa daahir cumar maxamed waxaan kasoo hadlayaa dalka south africa gaar ahaan western kate magaaladiisa george ma garad waa tahay su-aasha aad weydiin lahayd generaal cabdulaahi xasan beriise afhayeenka ciidamada boliiska soomaaliya ee maxaa ay tahay walaal macnaha su-aasha aan weydiinaya waxay tahay badanaaba hadda xiliyadii ugu dambeeyey waxaa ka dhaca magaalada muqdisho dhibaato badan oo macnaha loo geysanayo dadka shacabka ah marka waxyaalahan weydiinaya waxay tahay maxaa sababay maadaama hadda al-shabaab waddanka ay ka baxeen in ay weli sii socoto rabshadaha weliba dad oo labiska macnaha booliska oo macnaha ku labisan ay wax dhacayaan taas macnaha maxaa sababay macnaha taas raba inaan weydiiyo waad maqashaa jeneraale tar horta sida dadku su-aalaha uu wado runtii hal maraan ka jawaabaan umalaynayaa ciidamada amniga khaasatan ciidamada booliiska soomaaliyeeda wax dhaca waxyaabaha la leeyaha waa waxyaabo ay tiriyeen dadka muxuu ahay aan wadaniyada iyo soomaalinimada midna ay ku yar taha waayo ma jirto haba yaraatee qof lagu dhibaateeyey oo ciidamada amnigu khaasatan ciidanka booliiska uu dhibaateeyey marka waxyaabo badan oo muxuu ahay waxa noocaas oo hadalada kutiri kuteenka ama muxuu ahay noocaas oo kala ah waa war uun la iska sheego booliisku waa hooyadii muxuu ahay bulshada waa muxuu ahay hooyadii amniga waa hooyadii macnaha waa dadka iyo dalka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay wax u galaan ama muxuu ahay wanaag u sameeyaan mooye wax dhibaato ay ku sameeyaanna ma jirto haddii ay jirtana hadda qofkii soo bandhigi kara ha soo bandhigo dadka dhammaantiis hadda waxay weydiinaya waa dad qurba jooga oo banaanka jira dadka banaanka jira muxuu ahay aal la yiri un bay arkaan mooye waxaan kaa codsa idinka codsanayaa dadka gudaha jooga waxyaabaha la qabanayana muxuu ahay fiirinayo naga nala jooga inaad wax weydiisiin intii muxuu ahay lagu noogi lahay dad badan oo hadda banaanka jiro aal la yiri uun sheegaayo m ee aan wax baraatika aan hayn intaan ku wareeri lahayn waa tahay generaal ciidamadan cusub ee la tababaray tiradooda bal noo sheeg iyo waxa ay qaban doonaan xilliyada ay howlgeli doonaan hadda waxaa tababarka u xirmay afartan oo ku la baray habka baarista dembiyada mardaan dheerayna haddii alla idmo sidoo kale muxuu ahay waxaa intaasoo kale inka badanaa la barayaa waa tixane waa tixane waana kuu sheegay oo macnaha taliyaha ciidanka qorshihiisu waxay tahay in qof kastee booliisa muxuu ahay la baro habka baarista dembiyada iyo shaqada uu qabanayo in loo carbiyo si meeshii uu tago gobolkii uu tago ama degmadii uu tago oo asagoo shaqadii asoo yaqaana uu tago marka qorshahaas waa qorshe guud oo muxuu ahay taliyaha ciidanka booliisku muxuu ahay waxyaabaha oo qorshihiisa fog oo kusoo qaata ay tahay waana bilaabatay waana soconaysaa haddii allah ugu dalagolaado ilaa xubin kastoo booliiskaa la baro muxuu ahay xirfadeeda ay ku shaqaysan lahaydna waa la wadaya haddii ilahay soomaaliyeed ee muxuu ahay ma dhegaysanaysa aan uga faa'iideysto muxuu ahay munaasabadan qaaliga oo noo samayseen in ummadda soomaaliyeed gacmaha isqabsato la raaco cidda muxuu ahay waa la wada dhegeysanayay khudbadii madaxweynaha ummadda in ummaddu muxuu ahay dhalinyarada la marin habaabiyey waalidiintooda hadday karaan iyo haddii ayaga ay muxuu ahay yihiin dad mustaqbal raba inay ka soo noqdaan marin habaabintii la marin habaabiyey inay ka soo noqdaan inay dadka dhiig ka daadiyaan ay dadka wax u galaan inay ka faa'iideystaan cafiskii loo fidiyey kuna soo biiraan muxuu ahay dhalinyaradooda kale oo muxuu ahay dawladda la shaqaynaysa si ay ummadda soomaaliyeed dhammaanteed uga baxdo dhibaatada joogtada oo hadda lagu jiro leannahu haddii ay sida ay yihiin hadda kusii jiraan mustaqbalna yeelan maayaan haddii alla idmana uun gooraan goorahayna gacanta lagu soo dhigi doonaa marka inay naftooda badbaadiyaan ummaddana badbaadiyaan kana faa'iideystaan muxuu ahay khudbadii iidda muxuu ahay salaada iidda kadib madaxweynaha ummaddu u jeediyey ummadda soomaaliyeedna inay ka faa'iideystaanaan ugu baaqa hooyooyinka iyo aabayaashuna inay ku guubaabiyaan in ummadda soomaaliyeed dhammaan la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaanna ciidamada amniga ku howlan in lala shaqeeyo dalkeenu nabadi ou shala ku tilmaanaa iyo mid ka fiican aan u gaarno waana hubaa inaan haddaan gacmihiis qabsano nabadda gaarayno nabad haddii la helana wax walba iyo horumar kasta waa noo fududaanaya marka nabadda aan ka wada shaqayno nabadaa naasla nuuga leh aada iyo aada mugaam
wicitaankii dhegaystaha ayaenu intaasi ku soo afmeeraynaa waxaa marti noogu ahaa toddobaadkan jenaraal cabdulaahi xasan bariise tan iyo kulanti dambe inta aynu ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah nabadgelyo